qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaha ee magaalada jowhar
qofba waa i hiisaa qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan idaacadda snai waxaan toddobaad walba ku marti qaadnaa qof toddobaadkan waxaa marti ku ah baxsan ibraahim cabdi oo ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada jowhar ee caasimada hiirshabeelle baxsan waxa ay ka warbixin doontaa waayaheeda nololeed herkeeda waxbarasho iyo xusuusteeda caruurnimo baxsan kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha idaacadda snai marka hore marka xigtana waxaa nooga warbixisaa waa kuma baxsan xaggee ay ku dhalatay xaggeese ay ku barbaartay magacaygu waa baxsan ibraahim cabdi oo ku dhalatay magaalada jowhar khaasatan laanta afaraad sidoo kale heerkeyga koowaad ee waxbarasho waxaan ku bilaabay magaalada jowhar xagga dugsiga qur-aanka isla jowhar ayaan ka bilaabay xagga iskuulka dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare waxaan ku dhamaystay magaalada jowhar sidoo kale ilaa heer jaamacadeed waxaan ku gaaray magaalada jowhar ayaan ku gaaray oo ilaa hadda waxaa ku jira maxayna aheedeen heer jaamacadeed meeshii ugu dambeysay ee xasaasiga ayaa marayaa insha allahna waxaan rajeynayaa inta ii dhiman inuu allah subxaana watacaala ila garab galo ilana dhammaystiro oo waan soo dadaalay oo muddo afar sano ayaa maxayna heedeen soo waxbaranaya soo halgamaya soo daalaadhacaya sidoo kale waxaan ahay maamo haysato hal maxayn heedeen wiil sidoo kaleeto maasha allah anoo ii jooga alla u jooga allaha ii deysto dugsigeyga qur-aanka xilliga aan galayay maasha allah xili waxaan ahaa adi da-adeyda waxay ahayd lix sano jir ilaa todoba sano jir ayaan u dhexeeyey sidoo kaleeto macalinkayga aaduu igu dadaalay maasha allah tabaaraka allah allah kheyra siiyo abaalkiisa maba gudin karay jannada allah ugu bedela ayaan leeyahay macalinkayga dugsiga qur-aankaasigana sidoo kale dhammaan macalimiinteyda maanta anigoo ummi ah qofkii maanta wax isoo baray oon heerkaniti igaarsiiyey walaahi bilaahi awaal weyn ayuu igu leeyahay maba aan gudi karay waxaan leeyahay balse jannada allah subxaanahu watacaala ha ugu guda dhammaan macalimiinta sidoo kale waalidiinteyda kheyr allaha siiyo ayaga la-aantood maanta ma aanan soo gaarin ayagana heerkaanita ammaanta taaganahay misena heerka ammaanta kufaanaya ma aanan soo joogsan lahayn waalidiinteyda ayagana jannada allaha ugu abaalmariyo ayaan leeyahay dugsiga qur-aanka markaa dhiginaysa waxyaabaha aad ku xasuustay maxaa ka mid ah walaahi aniga waxaa kusoo dhigtay dugsiga qur-aanka loox ayaan kusoo dhigtay hanqaasta la rayqanayo iyo looxaaseyti lagu qorayo cagaarka looxa la marinayo soorta la marinayo qorux markaaseyti markaa la mariyo qurxuu kusoo baxaaya dugsiga waxaa kusoo dhigtay loox ayaa kusoo dhigtay aniga nafsigan ahaantay maalinta khamiista iyo jimcaha waxaa dareemi jiray farxad iyo qaasa maadaama oo maxaynaydeen sabti ilaa iyo arbaca aan soo dhiganaya balse aniga jiilka hadda maxaynaydeen iga dambeeya sabti ilaa arbaca ay dhigtaan balse aniga waxaa soo dhiganay ilaa heer waxaa soo gaarnay ilaa khamiis aan soo dhigano waaga aan wax baranayni sidoo kale markay sabdita waxaa dareemi jira oo macalinka maxayna marka sabdi markay tahay oo dugsiga aaday talo macalinka muxuu ku dhihi doonaa inuu cashirka maxayna hedeen kuugu dambeeyay maalinta khamiista ama maalinimada arbacada uu ku dhaho ka soo bax oo dib ugu soo bax inuu macalinka maalinta sabti sabti kuleelaa dhihi jirnay oo macalinka waa ka karkari jirnay oo waxaa ku tashi jirnay inaan la tumaayo oo dhar badanaa xiri jiray oo waxaaba ku tashanaa maalintaas siiti macalinka inuu itumaayo aaminsanaa yaa ka xasuustaa ardadii isku dugsiga ahaydeen wallaahi maasha allah dad badanaa ka xasuustaa halkaana kuma soo koobi karo maasha allah aa wax isla soo barane waaya kadib dugsigii qur-aanka baa kasoo qalin jibisay oo waxaa u bedelatay markaan waxaa bilaaday waayahaada waxbarashada iskuulka bal nooga sheekee wallaahi markaa dugsiga qur-aankaan kasoo begay waxaa galay breefad breefadkaan iska dhisay oo maxaynadin adoo breefadkaa iska dhisin mamaku degdegi karti inaad maxaynadin iskuul aa bilaabtid breefadka markaa bega kadib maasha allah waxaan ka bilaabay iskuulka markaa la ii geeyey waa la ii imtixaanay markaa imtixaankaasiiti aa galay waxaa la iiga bilaabay fasalka labaad fasalka labaad ilaa iyo foom foor waa soo dhigtay oo marka aan dhiganayay waxaa kusoo dhiganay aniga koorso waxa la dhahayaa jiri jire oo fasalka labaad marka aad tagtid waa kay ka gudbaysaa saddexaad haddana afraada gudbaysaa oo waxaynaydeen koorsaa ku qaadan jirne marxaladahaas isbedelka oo inaad dugsi dhexe dugsi sare iyo ilaa iyo dugsi hoose aad kasoo bilowday maxaad dareemaysay wallaahi markaa uniformko waxaa ku dhiganaya sidaan u xasuusto uniform cagaar miyaa ku dhiganaya markaa aniga dhiganayne oo ha dugsi cagaar ayaan ku dhiganayne waxaa waa iskuulka shee xanafi cagaar ayaan ku dhiganaynay dan haddana waana laga bedelay cagaarkasaan u wadanay waxaan ka xasuustaa haddana inaa basali aan u bedelanay oo basali aan soo qaadanay oo basali markaa soo qaadanay oo maxayna hedeen foonfoorkeena aan ku dhamaysanay xijaabka uniformka basaliya farxadaa dareemi jira markaa leedha cagaar cagaarkanitisi maa dhiga aa dhihi jira cagaar cagaaraasitaa cagaar markaasita qofka oo basaliga wato maxaa uu arki jira inuu iga sareeyo maadaama anaa dugsi hoose aan maraayo wuu iga sareeya balse anina waxaan jeclaa lahaa inaan basaligaas aa gashto balse hami dheer iyo dadaal dheer kadib waxaa ku dhiganay uniformka basaliga
waa gartay goormay ka qalin jibsay iskuulka oo jaamacadna aa bilowday iskuulka waxaan ka qalin jibiyey aniga tntygaan ka qalin jibiyey hal sana dib uga dhacay oo jaamacad hore ma aanan ka bilaabin maxaynada caqabad kale ay soo dhexgashay jaamacadda ma aanan bilaabin oo marka jaamacadda waxaan bilaabay tntkii ayaan bilaabay kadib marka maxaa dareemaysay maalintii iskuulka aa ka qalin jibinaysay wallaahi waxaan dareemayay farxad aada u weyn xamaasadeyda lama soo koobi karin waayo anigoo intaas seyti soo daalaa dhacaya iyo wixii aan markaas seyti aan abuuranaya aan beeranaya miraheeda inaan goosanaya markaan arkay maxaynahda aad iyo aadaan ugu farxay farxadeydana maalintaas seyti ma ahayn mid lasoo koobi karin waa gartay yaa kaa caawinaya waxbarashada wallaahi maasha allah horta allah kheyr ala siiyo familkayga waxbarashada iga caawinaya ayaa dugsi sare ilaa iyo dugsi dhexe iga bixinaya kheyr ala siiyo awaalkoodana janno laha uga dhigo heerkaa maanta taaganahay ayaga gaarsiiyeen xagga iyo waxbarashada waa gartay dad badan waxay aaminsan yihiin gabar inay ku adagtahay in aysan waxbaran karin fikradaas maxaa ka aaminsan tahay
walaahi bilaahi dadka qaar way dhahaan gabar wax ma barato oo hadday wax baratane jikaa u dambeyso midaasii torto waa fikrad qaldan oo maxayna hedeen gabadhow maxayna hedeen maxay wax way baran kartaa juhdi way geli kartaa gelin inay wax barato ee gelinna shaqaysato gelinna ee uwad xitaa ay korsan kartaa gabadha gabadha wallaahi bilaahi horta way ay liidaan dadka badi ragga qaar way liidaan balse waxaan aaminsanahay maanta ragga qaar meeshayna mari karin inay gabarh ay mari karto sababta ah waxaanay ta ahmiyadaada iyo mowqifkaada iyo hadafkaaga iyo go-aankaaga haddaa ka dhaweysosan lagtaa dhahd waa samaynaysaa maanta laakiin haddaa niyaddaa iska dishid oo lagu dhaho warbaxsan miyaa maxaa wax ka baranaysaa waxbarashada jikaa u dambeysay iska daa niyadda waa ka dhimanaysaa balse haddaa dhiirigelin samaysid maanta aa dhahdid aniga waxbarashadeeda waa wadanayaa ilaa iyo heer jaamacadeed ilaa iyo master digri ilaa waan diyaarsanaya haddaa dhahdid go-aankaasiiti aa qaadatid waa ku dhaqaaqi kartaa waana samayn kartaa laakiin haddaa niyadda lagaa dilo waxba kuuma hagaagayaan aniga dad badan ay dhaheen maxayna idin xaa wax ka baranaysaa waxbarashadaada jikaa u dambeysa waxbarashada iska daabaxsan balse anin marna ma aanan u joojin mana aanan u qabanin warkay dhahayaan maxayna idin hadafkayga iyo guulahayga iyo mirahayga inaan ka miri dhaliyo waa go-aansaday waana gaaray heerka aan maanta taaganaya alxamdulilah alla i gaarsiiyey allah subxaana watacaala ama hadaas iskalo maanta intaas soo gaarsiiyey taada kale ragga qaar way liidaan dumarka oo waxay dhahayaan maxay leedahay hiblaayo kuma fiicna meeshaan oo maxay leedahay heblaayada xaqay leedahay adigana xaqaa leedahay xaqeeday dhacsana adna xaqaadaa dhacsanaysaa ee maaha inaad dumarka la liido oo dumarka waxay u baahan yahan in la dhiirigeliyo juhdi la geliyo xirfadooyin wax loo sameeyo oo maxay leedahay diskaansh loo sameeyo meel laiskugu keeno la wacyigeliyo oo waxbarashada lagu dhiirigeliyo ee maaha dumarka inaa niyadda laga dilo oo waxbarashada loo liido dugsi sare marka aan ka baxay kii meelahaasiitiyaan reer yeeshta alxamdulilah dan kadib waa jaamacadda markaasaa bilaabay kii dhexdeedii ku bilaabay markaa guursada kadib waana isku watay alxamdulilah guurkuba maxay nahadeen waa xasilooni oo maxay nahadeen qofkaaniiti waxyaabo kaa badanaa ku kala ogaanaysaa dhan walba ahaato wax kastoo meel walbay imaato waa naxariis oo maxaynaydin guurka naxariis waaye allah subxaana watacaala ayaana maxaynaydin aayadiis qur-aanka ku cadeeya inuu guurka naxariis yahay sidoo kalena waxbarashadaada hamigaaga haddaa adiga iyo maxaynaydin xilahaaga a isku waafaqdaan inaad wax barato oo maxaynaydin waxbarashadaada kuugu ahmiyad iyo dhiirigeliyo waa baranaysaa balse haddoo ku dhaho walaale waxaa baranays ma lahan waxaa cunto waxaa cabtaan ay garabtaa gurigaas joog oo aadan isku waafaqin iidana waa maxaynahedeen waa inaa iska dhaaftaa aa adheecdaa aa gurigaas joogtaa leanna asaa maxaynahedeen aa xilihiisa tahay asigaa wax walboo laga rabo wax walbo aa u baahan tahay asigaa laga rabaa inuu ku siiyo
riyooyinka aa lehed maxaa nooga sheegi kartaa
walaahi horta yaraanteeda ani ahaan rajo waa lahaa rajooyin badan waa lahaa ilaa haddana waa ku taaganahay inaa rajooyinkeyga aa ka miro dhaliyo waana ku guda jiraa waana ka miro dhali doonaa hadduu allah subxaana watacaala oo idmo waxaan kaaga sheegi karaa aniga yaraanteedii waxaa jeclaa markaa dhammeeyo dugsiga dugsiga sare iskuulka jaamacad inaan dhigto maasha allah waan dhigtay waa aan ka dhabeeyey mid kamid ah horta waa aan ka dhabeeyey oo markaa dugsiga sare aan ka baxay jaamacadeediina waa bilaabtay alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin allah subxaana watacaala ayaa mahaddaas iskale maantana waxaan marayaa last yearka ugu dambeeyey jaamacadda oo maxaynad exaamkeeda waa aan galay teeda kale maxay nahadeen tari jabtaris oo buugeyga waa aan difaacday oo waxa ay dhiman keliya inaan difaacda hadda too jabtaris ilaa maxay nahadeen xafladeeda qalinjibinta maalinta farxadeeda insha allah inuu ilaahi subxaana watacaala igu gaarsiiyey maalintaaseytina bashbash iyo barwaaqo cimri dheer iyo cibaado suuban ayaan rajeynayaa baxsan xusuustaada caruurnimo maxaa nooga sheegi kartaa ciyaarihii aa ciyaari jirtay adoo da-yar ah walaahi anigoo da-yar waxaa ciyaari jiray geed la dhaha birimo oo maxay dhulka la xariiqaayo oo qofka maxay leedeen dhulka birimo sugunta teerso ilaa iyo adi shantaraaley dhihi jireen dadka aan ciyaari jiray sidoo kale galiirka ama shabta waa soo ciyaari jiray oo qoonta lagu dheelaayo walaahi bilaahi wax badan ma kasii xasuusan karo laakiin intaasiti waa xasuustaa oo maxay leedeen alaabalaawi inaa meel keesto a ciyaaro koombe koombe habar habare ayaa samaysan jirnay oo ilmaha way iska dhib badan yihiin markay yaryihiin oo da-dooda yar tahay oo wax walba iska sameynayaan waa soo ciyaari jiray yaa ka xasuustaa gabdhahaas la ciyaari jirteen walaahi maasha allah gabdha badan aan ka xasuustaa gabar xaliim la dhaho gabar maxay leedaen iyadana la dhaho caaisho maryan dad badan aan ka xasuustaa balse hadda maasha allah oo way kala guursadeen oo dad reero wada la waayo ayagana reerkooda waxaan leeyahay allaha ku nagaadiyo kuwii ku xasila allaha ka dhigo ubadkoodana allaha u deysto waa gartay baxsan yaraanteeda qof dhib badan ma ahayd mase qof degan ahayd walaa ani yaraanteeda waxaa ahaa qof waxay leedahay markaa yaraa markaa soo aqliyeystay iska daa laakiin markaa yaraa qof iska deganoo iska waxaysana ahaa laakiin markaa hadda oo iskuulka saa markaa bilaabayay markaas inti dagaaliya iska ahaa oo maxay leedeen dagaal oo ani ma la dagaali jirin qof oo iga gardaran inaan la dagaalamaahayna qof kale ma aanan gardaraysan jirin alxamdulilah shukuri intaanaan juhar kusoo barbaaray deriskayga maalin ima aysan iga soo sheeganin maalin ma aysan idhin baxsanaana dhibtee baxsanaa kane intii i taqaano oo maxaynan codkay maqlaysa way maqlayaan wayna iga faaleyn karaan diris ma aanan dhibin qof kaleoo islaam ah dulmi ma aanan ku maagin inaan la ii maaga maahine dulan qof ma ku maagin weligay aniga heer waxaan arkay inaa jidka lela maro oo maxaynaydin la ii dulmiyo aantuf leega tufto oo la ii waxeeyo balse hooyaday macaan qeyralaa siiyo waxay dhihi jirta hooya iska daa haddaa lagugu tufi xitaa iska tirtire ka danayso qofka gadaal ha usoo fiirin ducadeyda qaado inay idhahdo heer waa gaari waa soo arkay wax walba waa soo arkay dunida intaan joogo korkeeda noloshaada yaraantaada ma jira qof saameyn kugu lahaa aniga been kuuma sheegaayo horta aniga ma ma ihi inaan la isfaaniyo isfaanina ma igan ahan balse aniga ahaan nafsadeyda inaan gabar la saaxiibo weligay aleh hal gabar ayaan iskuulka xanafi waan isla soo dhameynay haddana kheyr allaha siiyo maxaynayd waa marwo hashas gabar keli gabar aan la saaxiibay hashas gabar aan la saaxiibe iyadaa dugsi sare markaas la dhameynay maasha allah nasiib ma yeelan inay iyadana jaamacad ay dhigto balse alxamdulilah hadda waa xaas iyadana kheyr allah siiyo hashaas gabaraa saaxiibba laahaa oo gabdho badan inta aan la saaxiibi lahaa waxaa iiga fiican inaa sariirteyda la saaxiibaa dhahaa ilaa haddana waabahay tabtigana waan ku taaganahay gabar lama saaxiibo gabar lama sheekaysto oo maxayna heedeen wax walba igu dhaco familkeygiiyo aniga iyo maxayna heedeen qolkeygaas afartas mitir kama dhexbaxo oo maalaa yacni meel kuma istaagayo oo baxsan maanta meeshaasaa dagaalka taagna meeshaasaa laysku heystay meeshaasaa war lagu kala waxiinaya maanta la iima dhahaayo alxamdulilah allah subxaanahu watacaala intaasii ti ayaan ka marag ahay yaraantaada xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo waalidiintaada siduu ahaa walaahi maasha allah yaraanteeda aniga iyo waalidiinta ee xiriirka naga dhexeeyay wuxuu ahaa mid wanaagsan oo waalidka wax maxayn gardadadiisa waa gar gartiisana waa gar oo maloo maloo eexan karo oo qalad wuu imaanaya oo maadaama iskula nooshiin waalidka isla nooshiin qalad wuu imaanaya wax walba iska imaanaya balse barbareemi isres iyo waxaa siiti muusiiqa waa kasii dhaqaaqi jiray oo ani waa iskaga maxayna heedeen markee hooyo igu buuqdoo kale ama walaala ilmaha isdagaalno isqabano waa iska aamusi jira keligay oo qolkeygaan iskaga degsan jiray waay aragnimadaada maxaa la yaaba oo aad la kulantay ama maxaa farxadda oo aad la kulantay manoo sheegi kartaa farxad hortay maxayna eedeen aqabo badan aan la kulmay oo maxayna eedeen waan arkay aniga intaa waxbarashada ku jiraana dadka kala arkay oo maanta qof ah maxayna eedeen waa dareemi kartaa adigoo arday ah caqabada ku qabanayso waa dareemi kartaa xagga waxbarashada marka xagga waxbarashada markaad taagantahay caqabado badanaa la kulmaysaa leanna qofka markaa maxayn heedeen xoolaha horta walaalka baahi dharag looma cuno ay baahayaa loo cunaa wax badanaa soo arka ani dhanka waxbarashada markaa ku jiro waxaa iska arkay haweenaan keligay iskaga ciil iskaga ooyo oo yacni xitaa haamigeyga waxaa soo galay inaan dhaho soomaaliya dhan waaba ka tanaasulaa waan iska tahriibaya dhibaatadaasiitin waxaa igu dhaliyey anigoo maxayn heedeen wax baranayo oo heerka jaamacadeedaan taaganahay inaa maxayn heedeen maxayn heedeen dhankaasiiti iyo jaamacadda markaa la taagayan waa iska xanuun badantaa waa dareemi kartaa inaa shaqo iyo meelahaasaa waxaas raadiyo oo qof maanta maxayn heedeen inuu idhaho ani shaqo anaa kusii doono laakiin maxayn heede ani adi waa inaa maxayn heede is aragnaa camal iyo faquuq iyo waxaasiiti balse aniga waxaa dhahay muraadkii macsi iga geli lahaa maanyada allaha ku shubo inaa dhaho oo ka tanaasulo dad waxaasiiti baahiyahaada gaarka ah ka faa'iidaysanayaa jiro balse ani waxaan dhahay intuu muraadkayga macsi geli lahaa maanyada allaha ku shubo waana sax oo maanta aniga sharaf iyo karaamo anigoo le sharafteedii karaamaheyga waa la dhacay waa la ii bahdile beri ka maalina shaqadiina waa la iiga waxayn karaa ilaan qofaa meesha aniga keenay ani isma dhihi kara anaa iskale anaa isgeeye maxayn aabahee garab ii ahaa hooyadee garab iheeda igeysa ma dhihi karo oo biri waxaa la iiga soo waxaynayo haddana soomaali badi waxay barteen ay caadaysteen qofkaaniiti marka baahiyahaada gaarka adiga waxaa isleedaha baahiyahaada gaarka qofkaaniiti adiga waxaadeeti inay ku hagaagaan hadaa rabtid ufuli dad badan oo isdhahayaa jiro balse markaa ufulisid inay biri ka maalin inay kaa duubaan fiidiyo waxa ay kugu irkaateeyaan sometimes way dhacdaa wayna jirtaa wayna waana wax la arkay inay kugu irkaateeyaan fiidiyoogaas hadhow kaleeto waqtigoo kuu baahdo inaa u tegtid waa adigana fimilaha ka baxaysaa fimilkaaga wuu kula xisaabtamayaa oo qof waxaa tahay gabar ah misena maxayna heedeen maamo xitaa aad tahay oo familkaaga waa ku ogaanaya waa kula soconayaan maantana adigiima ma dhihi kartid hooyo saana ay haysto kana ay haysto broblem stressaa kugu furmaayo rikaatadaas lagugu heeyay adna waa inaa fulisaa wax walba qofkaas ku amro halkan waxaan tale iyo tusaale ugu soo jeedinayaa hablaha soomaaliyeed waxaan leeyahay gelina wax waa baran kartaan gelina reer waa yeelan kartaan haddoo ilaahay idiin qadaray inaad reer yeelataan waa sidaa la rabi haddaa maxayna xilahaaga qofkaana isku fahantaan inaad gelinkaagana wax barato gelina aa shaqayso gelina aa maxayna dubdhexaadka qoyskaaga aa kala maaraysato waa samaysan kartaa sidoo kale ragga soomaaliyeed waxaan leeyahay habar gabar way kula dhalatay way kuu dhexaysaa way dhal waa dhalaysaa way ku dhashay maahan inaad ku ciyaarta sharafteeda maahan inaad bahdisho maahan maxayneeda inaad dhulku gasho waayo adiba gabar waa dhalaysaa birika maalin ma rabtid gabadha adiga aad dhalaysid inaad loo geysta dhibaato hooyadaa dhibaato inaad loo geysta maaad rabtid walaasha sidoo kale ma rabtid inaad dhibaato loo geysto waayo oo gabadha soomaaliyeed dhibaatada lagu geysanaya brobleemka loogu waxeynaya waxaa maanta aad garoon tahay misena ee kaasoo muteysatay maxayna hadeen qof oo waxaa wax laga soo mateystaa horta oo qofkaasiti inuu maanta oo isdhigi kartid hebel saanuu kuu sameyn karaa hebel wuu waxayn maxayna hadeen garwa kusii karaa balse hebel wuxuu rabaa adiga maradaadi inuu maxayna heedeen galo dhilqa dharkuugu jiro ma arkaysaa shiroo ku cunaya ma arkaysid waa sidaasoo kale ragga soomaaliyeed haweenka waxaan leeyahay ka daaya cadaadiska kufsiga naga joojiya oo hablahayna hadda badi kufsiyaa loo geysanayaa tacadi kalaa loo sameynayaa jirdilaa lagu sameynayaa midaas aad iyo aad ayaa ugu xumahay waxaan leeyahay gabar way kula dhalato waa dhalaysaa waana u dhexi doontaaye ka jooji gabadha soomaaliyeed cadaadiska aa saareysaan iyo fuquuqa aa ku haysiin gabadha dhiirigeliya u sameeya shaqo awrooyin meelaha wax lagu qabanayo kale siminaaradoo kaleentoo wax yani aqoon kororsi waxa lahaa jira marka hadda siminaaroo kale layskugu imaado aqoon kororsigaas inaa loo sameeyaa rajeynaa caruurta da-da yar oo hadda soo baxaysa jiilka inaa dugsiga laga soo dhiso dugsiga marka ay kasoo baxaan oo dugsiga markay soo dhameeyaan oo qur-aanka ay begaan la geeyo bareefad ayagana sidaa maanta aniga heerkan gaarsiis
guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti ay ku ahayd baxsan ibraahim cabdi oo ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada tani jowhar ee caasimada hirshabeelle tan intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli